galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggan internetka ee v o a somaly com ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waa arbaco tobanka bisha abriil ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka f m yada idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah magaalooyinka soomaalida oo si weyn looga ciiday maanta iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu muqdisho ka sheegay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay oo aan marnaba gorgortan ka geli doonin madax bannaanida soomaaliya ciddii dalkaani horeyna waa u ballanqaadnay waana muujinnay waa xaqiijinnay inaanan taaka dalka ka mida inay baxda inaanan ogolayn mana ogolaanaynana haddana
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu tala galnay ciidul fidriga jacaylka sixiraho adunigu kaasikoykaas
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaha sare iiraan ayatullah cali khamnei ayaa arbacada maanta ah mar kale uga digay israa'iil in lagu ciqaabi doono weerarkii cirka ee dimashq ee lagu dilay toddoba ka tirsan ilaalada gacanka islaamiga ee iiraan oo laba ka mid a ay ahaayeen jenaraalo sare wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil israa'iil kads ayaa si deg dega qoraal ku qoran luqadda farrisiga usoo dhigay bartiisa x wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa qoraalkiisa ku sheegay in haddii ay iiraan soo weerarto israa'iil ay markaasi ciidamada israa'iil ka jawaabi doonaan oo ay weerari doonaan gudaha iiraan khamnei waxa uu sheegay in weerarkii kowdii abriil kaas oo dhulka la simay dhismaha shanta dabaq ah ee qunsuliyadda iiraan ay ku taallay caasimada suuriya ee dimashq uu jebiyey heshiisyada caalamiga ah oo dhigaya in aan lagu xadgudbin xarumaha diblomaasiyadda yaxya raxiim savazi oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee hogaamiyaha iiraan ayaa axaddii ka digay in safaaradaha israa'iil aanay ay beegsan doonaan iyagana israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay xoojinayso difaaceeda islamarkaana ay joojinayso fasaxyadii ay qaateen cutubyada ciidanka kuwaas dagaal kadib hanjabaadaha iiraan kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ireland ayaa sheegtay in labada toddobaad ee soo socda ay usoo bandhigi doonto xukuumadda soo jeedin rasmi ah oo ku saabsan aqoonsiga dowladda falastiin wasaaradda arrimaha dibadda ee ireland ayaa xustay in dib udhigista aqoonsigu aanay ahayn wax lagu qanci karo ama la difaaci karo dowladda ireland ayaa hore u sheegtay in aanay wax diidma ah ka qabin mabda ahaan in ay si rasmi ah u aqoonsato dowladda falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee ireland michael martin ayaa salaasadii shalay sheegay kaga dhawaaqay magaalada dublin in dalkiisu uu doonayo inuu u dhaqaaqo aqoonsiga dowladda falastiin toddobaadyada soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee ireland ayaa sheegay inuu golaha xukuumadda u gudbin doono soo jeedin rasmi ah oo ku saabsan aqoonsiga falastiin xildhibaanada baarlamaanka midooda yurub ayaa arbacada maanta u codayn doona wax kabedel lagu samaynayo siyaasadda magangelyada ee midooda yurub tallaabadan ayaa adkayn karta in dadka sharci darrada ah ay u kala gudbaan xuduudaha yurub arrintan ayaa u baahan in dhammaanba dalalka midooda yurub ay isku mowqif ahaadaan heshiiska socdaalka iyo magangelyada ee cusub ee midooda yurub waxaa ka mid a toban qodob oo laga soo shaqeeyey muddo badan oo sannado ah ujeedada xeerkan cusub ayaa ah in wadamada midooda yurub oo leh dano kala duwan ay isku mowqif ka ahaadaan arinta socdaalka intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika waxaa maanta si isku mid ah looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dadka soomaalida la hadlay ayaa xalay sheegay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay islamarkaana aanu marnaba gorgortan ka geli doonin madax bannaanida soomaaliya
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta si weyn ayaa looga ciidayaa waxaana subaxii hore dadku ay isugu soo baxeen masaajidda iyo fagaarayaasha ku yaalla caasimadda iyagoo si wada jira u dukaday salaadda ciidda soonfur madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kumannaan dada maanta waxa uu kula dukaday masjidka isbahaysaga islaamka iyadoo dad fara badanna salaada kadib ay isugu soo baxeen waddooyinka iyo goobaha lagu nasto iyagoo carruurtooda gacmaha haya si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda iyo farxadda dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay qodobo badan oo la xidhiidha siyaasadda dalka dastuurka iyo amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in dowladdiisa marnaba aysan gorgortan ka geli doonin ilaalinta wadajirka iyo madax bannaanida dalka kama geli karno wada xaajood iyo compromise madax bannaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leenahay caalamku inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska africa ku taalla inaan degannahay oon xuduudda leenahay bad iyo beri iyo iyo maxaan ku ihahdaye iyo hawo intaba inaan xuduuda leenahay xuduudaheennaas dhexdeesa aan ku qorxoraano ama aan isku qaqabsan dhexdeeda inaan ku dhowrsoonnahay oon sharaf iyo karaamiyo cizi aan ku leehay ma ka gelayno muxuu ahaay tanasul ma ka samaynayno taas ciddii dalkaani horeyna waa u waa u ballan qaadnay waana muujinay waa xaqiijinay inaanan taaka dalka ka mida inay baxda inaanan ogolayn mana ogolaanaynan haddana mana ogolaan dadka soomaaliyeedna ma ogola ayagaanan wakiil uga nahay in aanan taaka dalka ka mida inaan la bixinin dadka soomaaliyaan wakiil uga nahay ayagaa mandate nusi ayagaa noo wakiishay ayagaan ugu dhaaranay kutubka qur-aan kariimka ah halhayska soomaaliya soomaali baa leh ahaa boqolkiiba boqol sax ah qaar ka mid a dadkii ka qayb galay tamashlaha ciidda ee magaalada muqdisho ayaa v o eda u warramay waxaana ay ka sheekeeyeen dareenkeedu ku aadan farxadda maalintan iyo dabaaldegga ay qaadanayaan maalinta ciidda shawaal oo maanta ay kow tahay alxamdulilaah waxaana ku ciidnay si nabad ah reenreen farxad ku dheen dhammaan soomaaliya dhan maanta hal mid la yahay oo la wada ciidaayo aad ayaan u faraxsanaa
waxaa inta badan xiran ganacsiga ku yaalla magaalada muqdisho iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda iyo kuwa dowladda soomaaliyaba la fasaxay si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah magaalada hargeysa halkaasi oo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu salaada ciidda kala qayb galay dadweynaha reer hargeysa madaxweyne biixi ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in dowladda federaalka ay cadaawad siyaasadeed ku hayso bulshada reer somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday in dowladda federaalka ee soomaaliya ay mar kasta cadaawad u hayso somalilan islamarkaana ay ka muuqato go'aannada ay ka qaataan buu yidhi ciddii xidhiidh sarreeya oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed la samaysata somalilan sida uu sheegay madaxweyne biixi markhaatigeedana shalay baa ku dambaysay oo waa maxay somalilan tiraba intaana waa saddex dowladood baan la soo qaaday inay ictiraafsiyaan ama hab maamuusa oo dowladnimo waxqabsigeeda awgeed ku ictiraafay tii ugu horraysa geri conakry way ahayd maalintii ay barascool madaxweyne iyo qaran bixisay west africa ku noshay isma gaadho afraysi bay ku hadashaa ayaa xabar cilaaqaadku bal cadaawad nin walaalkaa ixtiraamay inaad dagaal ku qaado waana nimana kaa doonaya bariso ka qabansiiya soomaaliya bariso ka qabansiiya ku xamar jooga iyo kumeel kala joogaba kii ku xigay wuxuu ahaa uhura kenyaata ee kenya isla barata kuwa madaxweyne ayuu inoo damcay oo inuu soo dhaway somaaliyada la ictiraafo waxaa ugu qaaday cilaaqaadkii xamar jirta haddaba waa nin walaalkaa ixtiraamay oo ku soo dhaweeyey oo walaalkaa sharfay sharaf iyo ammaan buu inaga mudan yahay taasaa dhacda markhaataa ka wada hayda tii ku xigtay etoobiya soo qaaday su-aal waan ictiraafayna
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada dhallinyarada somalilan uu maandooriyuhu ku hayo isaga oo ku baaqay inay muhiim tahay in waalid iyo qaybaha bulshada ee kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumaddu ay wada jir ahaan uga hortagaan wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhallinyarada somalilan waxaynu ubadan mukhaadaraadka oo noocyo walba ah waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad arrintaa ugu dhow yeelanno oonu dalka kala dagaalanno waxaynagu socdaa waxalliya wixii shayddaaniyad ahayd ood muddo dagaal lagu soo qaaday inay tahay nooc kastoo mukhaadara ah iyo dhaqan xubo ah oo dadkeenna weli la garab cararayo intii aynu dadaalnay waalid iyo caalim iyo nin talahayo talaqabeena iyo siyaasi iyo taajir aynu isugu tagno dhallinyaradeenna mustaqbalka inaynu arrintaa ka dabargoyno oo aanay ina qabsanin dadaalka ayaynaan ka daalin hallawda waa qodob khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa iyaduna ka mid ahayd goobaha maanta looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka mid ahaa madaxda dadka kala qayb galay salaada ciidda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan kasoo diray jigjiga waxaa magaalada jigjiga lagu maamuusay munaasabada ciidulfidriga ee kun afar boqol afartan iyo shan hijiriyada munaasabadan ee waxaa isugu soo baxay kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga kuwaas oo barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta magaalada jigjiga ku tukaday salaadii ciidda kadib markii ay bulshadu soo soomeen soddonkii maalmood ee bishii barakaysneed ee rabadaan haddaba qaar ka mid ah dadka shacabka ah ayaa dareenkooda farxadeed la wadaagay idaacadda v o a ciid mubaarak islaamka nabi maxamedada oo dhan baan horta salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilaahay baa mahaddale ilaahayna gaadhsiiyey ciidda halka waxaan ka salaamayaa gabadhayda oo jabuuti joogta faadma cabdifataax aadan nimcaan cabdifataax aadan dhammaan wada salaamaya islaamka nabi maxamedada oo dhan waan salaamayaa walaalahayna meel kastoo joogaan waan salaamayaa ilaahay nabadii caana inagu gaadhsiiye ciidda ciiddeeda insha allah wallahi alxamdulilah aad baa loo faraxsan yahay waxaad arkaysaa ciidda in magaranaysa aad loogu faraxsan yahay inaad meel kasta lagu tukanaya xitaa anna waxaan ka mid ahay dadkii ku tukaday xaggan laamida dib xag garan kor galay marka shucuurta bini aadamka muslimiintu aad bay u kacsan tahay marka dhammaan muslimiinta caalam ku nool waxaan leehay ciid mubarak ciid mubarak baan leehay dhammaantood ciidi hore waxay kaga duwan tahay ciidan waxaad arkaysaa dadka soo buuxdhaafiyey amniga iyo magaranaysaa kala dambaynta iyo deegaanka waxa ka socda ee wanaagga marka waxaad ku dareemaysaa dadkii oo dhammaantood soo ka soo qayb galay ciidda marka ciidi hore waxaa laga yaabaa in dadku kala hadhaan lakiin ciiddan dhammaan way yimaadeen alxamdulilah ciidan waxyaalaha aan maaragtay ciidaha kale ay ka duwan tahay waxaa ka mid a ciidan wax kala hadhay ma jiro hal maraa la wada ciiday si midaysan baa loo wada ciiday nabad baana looga ciiday alxamdulillah rabbil caalamiin baan sidaa leenahay taa darteed garoonkii wuu buuxsamay isagoo kolley garoonka macnaha uuna dee magaalada jigja wada qaadanin ba haddana wuu buuxsamay asagoo sidii loo soo gelayo ayaa salaadii laga soo baxay marka waxay u muuqataa ciidani inay ciidihii kale ka dad badan tahay oo dad badan oo waddanka ka maqnaa maarata ay ka soo qayb galeen oo ay maarata ku sugan yihin dhankiisa waxaa kala soo qaybgalay bulshada ciidda ciidulfidriga mas-uuliyiinuu ka mid ahaa madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar oo bulshada la wadaagay hambalyada munaasabadda ciidulfidriga waxa uuna bulshada ku booriyey inaan laga tegin dareenkii wanaagsanaa ee iscaawinta ee bulshada dhexdeeda ah isku soo wada duubo dadka ayaa waxaa wejiyooda ka muuqday farxad iyo raynrayn iyagoo isugu hambaliyeynayey ciid mubaarak ciidul caafiya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidulfidriga waxaa wadajir inoola socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cabdi axmed
maalin ciido magaceed weyniyo midan iyo marwooyinba kala maqnaanina maalin ciido magaceed weyni midan iyo marwooyinba
kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah aynu ugu talagalnay dhegaystayaasheenna in aan hawada kula ciidno ismaaciil bal ugu horrayntii intaanan dhegaystayaasha u gudbin adiga aan ku soo dhoweeyoon ku idhaahdo bal ciid mubaarag ciid wanaagsan ku ciid ciid alcaafiya ayaan ku leeyahay sahraaye inkastoo wakhtiguna kala duwan yahay afrika xilligan waa galabnimo iyaga saakaa la soo ciiday innagana iminkaa salaaddii uun la soo tukado innaga ciidda in badan bay noo hadhay fidradii mar dhow ayaad soo bixisay soo maha ciidda ka hor in yar ka hor inkastoo dee si dalkan aan loo ciidayno aynu niyadda kala ciidayno uun dhulkii aad iyo aad aad iyo aad hawadaasaan kala soconnaa barnaamij qurux badan oo ciidda ah ayaan ugu tala galnay oo laba qaybood ah dhegaystayaasheenna caawa iyo galabtaba maxaad dhegaystayaasha uga sii sheegi kartaa sahray waxaa ku jira barnaamijkan madadaalooyin fanki oo dhan haddee kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe intaba fanaaniin lix ahoon kala dhicin ayaan ku haynaa oo si walbaba u heesi doono caawa waaw marka waad ka tuntay baad leedahay dhegaystayaasha waa sidaasi aad iyo aad xaggeen ku horreynaa markaa sahraay barnaamijkeenna ciidda ee maanta waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan bal barnaamijka ciidda qaybteeda ugu horreysa aan siino ama aan ku horumarno magaalada hargeysa halkaasi oo wariyaha v o e da sagal mustafa xasan nuur ay la kulantay inta badan aan iraahdee fanaaniinta maanta aan dadka maqashiin doono dhegaystayaasha caawa sidaasoo kale waxaan u haynaa waa anigii hadda hore usoo sheego iri fanaaniintii hore iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambea waa haynaaye mawsii yar tilmaami kartaa aad iyo aad fanaanka codka baxsan ee cabdi baadil ayaan haynaa qeybaha dambe caaw idaacaddeenna aan kusoo qaadan doonaa fankiisa meeluhuu ku ciiday een waxyaabaha uu ka helo iyo sidoo kaleeto soddon sano ku dhowaad oo qurbaha uu ku ciidaayo waxay ku kala duwan yihiin wadankii soomaaliya iyo in maaragtay lagu ciido qurbaha aniga laftigaan sugi- sugi karayn sahraay een, cabdi baadil wuxuu ka mid yahay fanaaniintan aadka u xiiseeyo waa sidaas heeso badan ayuu leeyahay oo qaarkood toddobaatameyadii kasoo bilaabanaya markii fankiisa uu soo bilaabay sideetameyadii kuwii ka dambeeyo haddee cabdi baadil wuxuu ka mid yahay fanaaniinta muddaba ku dhowaad afartan sano heesaya marka heesihiisa kala gedisan ayaan caawa qayb ahaan maqashin doonaa dhegaystayaasheenna bal hargeysa maxaad ka tiri Ee, sagal baan u baaqaynaa ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cabdi axmed labadiinaba aad iyo aad baan idiin salaamaya walaal waxaan idin leeyahay kullu caam wa antu bikhayr Een, hargeysa iyo sida looga ciiday haddii aan idinka waramo maasha allah Een, dadku maaragtay si fiican bay u faraxsanaayeen Een, maxaan idhahdayey kalgacal iyo maaragtay farxad ay isugu wada hambaliyeynayeen munaasabadaha ciidda Een, maasha allah caruuruhu si fiican bay u ciidayeen Ee, dadka waaweyn sidoo kale kuyuuba loogu jiray goobaha xinaha laga marsado timaha laga hagaajisto dumarku isku qurxiyaan sidoo kale rayslayaashu kamay madhnayn meelaha timo jarayaasha raggu ku jartaan maasha allah kaale arag Een, dhammaan bahda v o w ee, oo ugu sareeyo cabdiraxmaan yabarow iyo een, tiimka oo dhanna waxaan leeyahay een, shaqaalaha v o w meel kastoo dunida dacladeed ka joogaan kullu caam waantu bikhayr baan leeyahay walaalo aad baad umahadsan tahay waan gartay Ee, sagalay ee, maadaamaad hoygii fanka joogtid gaar ahaan ee, magaaladii hargeysa een, adig qudhaaduna aad fanaaniinta aanad ka ag fogeyn oo aad ka ag dhowdahay Een, kolbaadna waxbaan kaa weydiin doonaa dhinaca fanke Een, maxaad maanta inoo haysaa barnaamijkeena ciidda
haddii aad igu soo riixdeen hargeysa waa hoygii fanka Een, adiga iyo dhegeystayaasha waxaan filayaa inaydaan igu hungoobeynin oo aan usoo xulay xulkii fanaaniinta aniga laftarkayguna waa runoo fanka kama madhniye hees waxaa jirta saade cali oon jecel oo laydhaa naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada intaa yar baan ugu luuqeynayaa inta kalena waxaa i furanaya saaxiibada jooga hoyga fanka ee hargeysa Een, iyaga ayaan jecelay heesahooda kala duwan iyo badweyntooda heesaha inaynu saa u dhex dabaalano iyagaan ku wareejinaya ismaaciilo waaw intaanay ku furanin fanaaniintu haynoo dambeeyeen sagale waa xujiya ku soo celi heesta dhammaystir mar haddaad bilowday waxaa la odhan jiray sheega ama dhaaftu waad dhammaystiraysaa waa hagaaga mar haddaad iga codsatay codsigaaga meel loo dhaafaa ma jirtee inkastoo muusishanka iga maqan yahay haddana waxaan leeyahay naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacayl baad igu abuurtay ma jiibsado caawa leyl dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirta qalbigu i jiidaya ha yeeshee jarbay hor jooga jirbaa igu helay bannaan jarbaan ka lushaa khatara talaa talaa iga jawareersan talaa jidaanu baaxaanan hayn jihadibaa iga halowday haddaan ku jeedin laayo jabka ku sheegilaa awood baan jirin xaggaygo afkiibaa juuqda gabay aad baan idiin salaamaya waah waah sagalay adigaaba cod kugu dhan yahay Ee, waxaan is idhi codsiyo kaleba dhiibo Ee, waxaan is idhi dhegaystayaasha maadaama fanaaniin kala duwan oo aan kala dhicinaad maanta inoo casuntay waxaan is idhi kuwaa dambe u daaso adiga iyo dhegaystayaashaba waan idiin kala baxaya aniga iyo sahre cabdi axmed oo washington ku sugan haatanna mikrofoonka waxaan ku wareejinayaa sagal mustafe xasan nuur oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada hargeysa waa hagaag kullu caam waantu bikhayr ayaan idin leenahay dhegaystayaal meel kastoo codkayga iyo muuqaalkayguba idinka soo gaadhayo isla hargeysa ayaanu ku jirnaaye maxamed cumar saalax ayaa filayaa inaan markani idinku soo dhaweeyo maxamed cumar saalax inaydan garanayn baa laga yaabaa markaan idhaahdo laakiin maxamed maame markaan idhaahdo ilaa saqiirku inuu hurdada kasoo kacayo ciid wanaagsan baan ku leeyahay maxamedow ciid wanaagsan walaasha sagal mustafa aad baan ku salaamayaa aadna waad nagu dhowahay aadna waad mahadsantay kullu caam waantu bikhayr maxaad leedahay taageerayaashaan waxaan leeyahay dhammaantiin aad baa idin jeclahay noolaada waxaan rajeynaya inaad caafimaadku iidi doontaan maasha allah guulaysta meel kastoo joogtaan waa hagaag ciid baa la joogaa ciidihii kusoo mari jira waa ciiddii misaadeed ciidde ciidani wallaahi dee miye maxaan ka xasuustaa ilaa qiyaamihii waniidayey
waa hagaag ciidaha markii sidan oo kale ciidda lagu jiro eed yarayd maxaad aad u jeclaan jirtay niyow horta anugu nin aad iyo aad waxaan u xiisiin jiray horta alaabaha lagu ciyaaray waxaad moogtay aadna waan u dhib badnaha yaraantayda habeenka iidda marka la yidhaha iidi iidibaas waa tan waa taa la adimay maryahaygaan ku iidayo intaan soo qaato ayaan barkan jiray baan seexan jiray aan ku seexan jiray yacni xiisaha iyo hayo iidayo marka caruurnimada lagu jirana xiise weynay ku haysaa mo aad oo weyn
waan hoos dhigan jiray si hooyaygu odhan jirtay war subaxaad xidhanaya alaabta kaan kuu kaawadeeyo meel kuu dhige may
dhanka xaqal ciidka sideed isku ahaydeen aad baan u yimaanaa xaafadaan marin ilaa jaarka ku daro meel aanan mari jirin kiish baad u samaysatay aduu maalinkaas subaxnimada iidda ilaa iyo maalinabaadka maalinabaadka iidda waxaan soo xarayn jiray lacag milyan gaadhaysa inaanu imika soo xarayn ba
waagaag aad baad nooga qoslisay maasha allah runtii maxaad jeceshay annaga iyo dhegaystayaasha inaan kugula ciidno heesahaaga hees waxaa jirta anigu aan weliba si gaara u jeclay aan iskaba codsadaba haye igu qaado diyaar
halkaan kugu sugayey maadiman mankaan kugu suuray madahanan farxaddan ku magaabshay maadayin wanaadan kugu miisay mad maqal wanadan kugu miisay maad maqan cid kalaan isku maranay maad arag agtaada ka maarmay maad odhan halka adiga maagtay maangaran halka adiga maagtay maangaran meeshaan kugu sugayay mada iman waxaan kugu mahadesho madafalin milgaheedii naftayda mada marin qofkii aan ku mooday ma noqon meeshaan kugu sugayay mada iman waxaan kugu mahadasho madafalin milgaheedii naftayda mada marin qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku mooday mada noqon meeshaan kugu sugayay mada iman waxaan kugu mahadasho madafali milgaheedii naftayda mada marin qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku mooday mada noqon murugiya dhimadu mudan xusuus kugu milantay madu miran weji aan magangeliyo mada dhigan weji aan magangeliyo madhigan weliga murugiya dhimadu mudan xusuus kugu milantay madu miran weji aan magangeliyo mada dhigan weji aan magangeliyo madhigan midigta naf malmuusa maad qaban maalina wajibkaaga madgudan maalina wajibkaaga magudan maciinkalkumo hadda maad tarin midigta naf malmuusa maad qaban maalina wajibkaaga madgudan maalina wajibkaaga magudan meeshaan kugu sugayay mada iman waxaan kugu mahadasho madafalin milgaheedii naftayda mada marin qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku
kugu sugayay madayman waxaan kugu mahadasha madafali milgaheedii naftayda madumarin ha qofkiiya ku mooday mada noqon qofkiiyaan ku mooday mad noqone
waa noqdayo waa isla anigii uuna waa isla sagal
damba waad u noqon sagalay maxaad leedahay dhammaan maxaad kaga tegaysaa bulsho weynta soomaaliyeed ee fankaaga jecel bulshaweynta soomaaliyeed waxaan leeyahay horta aad baan idin jeclahay farxad ku iida guuleysta ilaahay cimriga ha idin dheereeyo farxadda ha idin siyaadiyo wakaade aad baad umahadsan waa hagaag dhegaystayaal isla barnaamijkii ee ciidda ayaanu bartanka kaga jirnaa najma cabdinaasir ciise kaahin kusoo dhawow waan ku leeyahay waan dhowahay walaashay sagaal mustafa xasan nuur codkeedan idiin horreysiiyey waa najma nashaad waa fanaanada da-da yar ee codka tolmoon ee shanta soomaaliyeed ba laga daba dhacay adduunka oo dhan soomaali isku raacday soo dhowo baan ku leeyahay basbade waan dhoway qaali
waa hagaag najma waxaad isku darsatay cod iyo qurux iyo shaxshax iyo wixiiba maxaa kuu suuro geliyey dee doonasho ilaahay maasha allah kan waan ku faraxsanahay waxaan ahayba waa hagaag ciid wanaagsan baan ku leenahay bacdal ciideen baa kuley walaal taageerayaashaada maxaad leedahay taageerayga waxaan leeyahay meel walbay joogaan ciid wanaagsan waxaan leeyahay caafimaadka iyo cimriga allah noo wada barakeeyo dee noolaada intay noola jirto waa hagaag najma aad baad u da-yar tahay fankana heer baad ka gaadhay runtii waanu kugu hambalyeynana haddaanna ibahda v o a gaar ahaan anigoo sagala si gaaran kugu hambalyeynayaa marka aad dhex marayso magaalada ee magacaaga iyo aad isku eegto da-daada maxaad dareentaa wallaahi farxad inkastoo hargeysa mooyaan markaan meelaha tago waan sii farfarxay laakiin hargeysa dekraa caraalo miran baa imika nahor fadhidaa waxaan kuri farxiya mubaarag maame marka fanaaniintii baa wada joogo dadkaanu saragna shacabka intaan saragna way yartay marka sidaa imika inagu wada joognaya markasna magaalada wada joognaa laakiin marka magaalada ka baxo een magaalo kale u safro waxaan dareemaa waxaan aad u sii ahay magaalada hargeysaba waan dareemaa laakiin dee fanaaniinga waaweyn fanaaniinaan isla eegnahay kuwa iga yaryar marka aad isuguma mashquulay magaalooyinka kale laakiin jiniyado yar baan samaysta aad koor weyn baad gashata waa hagaag ciidaha oo kale marka la yimaado ciiddii kuugu saameynta badnayd ee ku soo marta noloshaada ama kuugu farxadda badnayd ma xasuusataa ha aad baan xasuustaa ciiddii igu saameynta badnayd waxay ahayd ciidda wiilkaygii la ciiday dee anoo yar haddana inaan wax dhalay ay dhacday hooyadayna ay ayeeya aan ka dhigay abtiyaashayna awooyaal aan ka dhigay ayadayna ayey saddexaad aan ka dhigay maasha ayay igu farxad badnayd waa hagaag markaad yareed xaqal ciidka saad isku ahaydeen dee xaqal ciidka aad baan u yaqaana halkaa waan iska dhameyn jiray hawshaa ma garanaysaa iskala haysto xaafadaha iyagana ma badnaayeen raabtigii baan ku dhex karo dee waxaan balansan jiray ciddi reegaalka cidigeysanaysaa garanaysa gaalkacyo kala garanaysa siina iyo suuq barwaaqaan u dhexayn jiray xitaa ma sugi jirin intuu gaari iyo imanayo lug baan ugu xuli jiray xaafadaha ayeeyooyinkay abtiyaashay dhammaan iyo faamiligeyga halkana waan ka wada salaamay xalay maasha allah heestaad jeceshahay inaad noo soo xusho anagiyo dhegeystayaashu aan kugula ciidno meel kastoo dunida dacladeeda ka joogaan alamaanta ayaanta iyo iida wanaagsan ailahaynasi aisaga ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida waa tahay taasi waa taa heesahaaga gaarka ah heesteed noo soo xuli layd anagio dhegeystayaasha wadna ku salala ku sugaya oo darta si kinan saxaanin rajo ku samirtaa kula caawa weli maanu sanadkeenu salgaarin salgaarin soorta daayay ka soomay gasiinka saamaleelay habeen hurda seegay oo jacayl sabab sadrigaadiga taanka ma suushide sidan kuu jeclahaanana saayide oo dareen saldiga ku siyaaday qalbiyaad sigato surmi dhaafay saaray boogayla saa'ir waan ku siiye ku siiye nafatee hasaqiirin waan ku saaray ku saaray boogayla saa'ir صوتكga macaan igu seexi saarkaga ihaye sacabitu kalgacay sugan baa igu saaqan uusi raadan kashootu siyaada saacba saac ka dambeeya sidaa ah owalee sahal maaha suntiisu suntiisu kalgacay sugan baa igu saaqan kuusi raadan kashootu siyaada saacba saac ka dambeeya sidaa ah owalee sahal maaha suntiisu suntiisu soortadaaya ka soomay kasiinka samaleelay habeenu dhaseegay oo jacayl sababtiisa aa ku soomay sulbacaad mayare sigan gaaray soortadaaya ka soomay kasiinka samaleelay habeenu dhaseegay oo jacayl sababtiisa aa ku soomay sulbacaad mayare sigan gaaray waan ku siiyey ku siiyey nafatay hase qiirin waan ku saharay ku saaray boogayla saa'ir waan ku siiyey ku siiyey nafatay hase qiirin waan ku saharay ku saaray boogayla saa'ir sawdkaga macaan igu seexi saarkaga ihaye sacabiitu maxaad ugu dambeyn fariintaad kaga tegaysaa shacabka soomaaliyeed ay tahay waxaan leeyahay meel walbaad joogtaan ku baraara bashbash iyo barwaaqe cimri dherer iyo caafimaad kuwii mar kastay soo joogan allah naga dhigo khatmadana kheyr allah noogu khatimo iid wanaagsan tanki aad baa umahadsan tahay waa hagaag dhegaystayaal isla barnaamijkii ciidda ayaanu bartanka kaga jirnaa farxiye axmed cadaawe farxiye fiska thank you my sister waa ku salaamay boqoradayda sagal mustafe maasha allah soo dhawow hargeysaad ku ciidisaa ciidani maxay kaaga duwantahay ciidihii hore kusoo mari jiray farxiye waxay iiga duwan tahay aada iyo aadaan ugu faraxsanaa because waa ha- ciidda ugu horeysa oo aan ku ciida hargeysa waa ciiddii kuugu horeysay maasha allah sideed dareemaysaa nabad iyo naxariisan dareemo hayaa
yaa salaam waa hagaag Eh, farxiya waqtiga ciidaha sideed eh, dhalinyarnimadii iyo yaraantii sideed isku hadeen
wallahi bila waqtiga yaraanta horta ciida hadaa i xasuusisid waxaan ku dhahay intaan xamarjiidan degnayn intaan ka baxo aan waxaan sii mari jiray xarir yaale ilaa waxaan ku dhahay howlwadaag guri walaashey ku yaalo ilaa afgoy xataa waa dhuuma jiraan ku dhahay wallahi bila beerta afgoy haddaana tegin borta cambii waaweynaa soo cun ma ii jiri jirin aduu qaybta cambahaad qaabilsanay markaa lacagta mad qaabilsanayn bismillah lacagtana adeerayaasha horta mi- hal adeeraan ugu jeclaa hadda uu dhinta allah u naxariista Allah adeerkay yarxamah.
juurax asigaa isii jira adeerayaasha dhan horta kale asiga bisaa isii jira kun shilin isii jira Waad miilooba xasuusataa.
weligii adeerayaasha asaan ugu jeclaa marka een, fariintaad faraysa een, bulshada waxay tahay een, kolley qofku markuu yar yahay qofka xaqal ciidka siiya ee lacagta siiya ee ka farxiya ma iloobayo ma iloobayo wala ciid waxayba ku fiican tahay oo markaa yar tahay aad iyo aad maasha allah maxaad jecesha anagiyo dhegeystayaasha inaad een, heesahaagii tirada badnaa ee badweyntahaa ee marba dhinac laga gelaya laga baxayay maxaad jeceshahay inaad maaragtay aan lagula waxaan ciidno waxaan usoo qabanayaa hees liiraa nabsi oo isiiyo cumrow jaamac caynab muusigana xamuuli furunle magac laga miskiin maatumay heestaasaan qac uga siinaa caawa haye bal nooga sii waxaya jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy kasure Sibla harmala codkaaba sii macaansanayba annaga iyo dhegaystayaasha laakiin waad nagu barjarta farxiya waxaa tiri inta kale xaqal ciidu qaata
waagaag ugu dambeyn fariintada halkan dhegeystayaashii annagaba heestaasi aad nagaga tegeyso maxay tahay aad u jecel yihiin waxaan jeclaaday inaan goosgoos uga dhigo aad oo weyn oo noo macaaneyso aad aad aad waagaag maxaa leeda kula caam waantu bikhayr kula dhegeystayaasha caam waa antu bikheer waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarag aad iyo aad aan ku faraxsanahay wadankeyga hooyo oo kulul oo maasha allah oo hargeysa magac laga maskiin maaha maasha allah aan ku dhawaa faraxsana ciidii dadkeyga soomaaliyeed bal heesta hargeysa wax yar maadaama hargeysa ciidii kugu horeysaad ku ciidda ay tahay codkaaga nagu yara maqashii maxaan caradii goobtiyo curadii dhaqankiyo fankahay maxaan ku caloolsamaa weliba ka jeclaa cindiga inaan cakuso oo dhigoon carfiga laydhaada wacan carfiga laydhaada wacan mar uun ku caweeya rabay yaa salaam ilaahay codkaa ku barakeeyo boqorada codka farxiye axmed cadaawe farxiye fiska ayay taasina ahayd kullo caam waantu bikhayr baan mar kale idin leenahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o w barnaamijka ciidda Een, markanna waxaa barbarkayga ku sugan een, mubaarig octoobar oo ah isagu fanaanka qarniyadan dambe laga daba dhacay Een, ahna farxiya oo codka ka horeeyay ku jirtay xaajigeeda Een, soo dhawow baan ku leeyahay mubaarig waan dhowahay ciid mubaarak sagaal mustafe walaashay aad baan idin salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastaad joogtaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciida ciidani maxay kaaga duwan tahay mubaarig oo ciidihii hore ayna soo mari jiray dabcan eh, waxay iiga duwan tahay ciidani dee adigoo sagaalanu iswareysanaynaa haye maasha allah marka een, ciidda tan intaas iiga duwan tahay yaraantii dhanka xaqal ciidka oo kale bal ka waran ama marka lagu dhaha caawa waa ciid see dareemi jirtay way iin baan lahaa haye markay beryoo kale ii tahay Mhm.
dee ma seexan jirin habeenka haye dabeetana maxaan xaqoliid soo qaataa nin xaloo dhan soo jeedaan oo subaxnimadii markaan saacad soo yarwareego un waanba seexdayba dee Haye.
ilaan xaloo dhan baan soo jeed xaqoliidku saas igu dhaafi jiray adiga uu ku dhaafi jirayba waa hagaag Een, waad aad baad u mahadsan tahay mubaarigow maxaad jecesha annaga iyo dhegeystayaashu inaan kugula ciidno waxaan idin leeyahay heeskaygii baan idinkaga tegey inaan inan xulashada wadaagano xiriirkeenuna adkado jacaylkuna xisayeesho ayaanayaan xubiyey jeclaye maxaan xiiqayoon cuslaaday awooda xaggaaga siiyey naftaad xiisaha ku beertay maxay xilli badan dhibtootay balila arag xaaladayda xaraaradda boqol ka taagan balila eeg xiisadayda halkaan ka xanuunsanayo ka xanuunsanayo qalbigaada xadayla ma joogo oo xataa isma ogi isma ogi hadeerba yaa salaam yaa salaam kullu caam waantu bikheer baa leena ugu dambeyntii fariintaad een, uga tegeysaa maxay tahay dhegeystayaasha waxaan uga tegayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay iscafiyaan aniguna waxaan leeyahay cafiye masaamax idinkuna waxaan leeyahay iscafiye ciid mubaarak maasha allah annaguna aad iyo aad baan kaaga mahad celinaa wakhtigaaga qaaligaa eed noo soo hortay walaalataankii waa hagaag dhegaystayaal isla barnaamijkii ciidda ayaanu bartanka kaga jirnaa iyo xidigihii fanka hargeysa xulkoodii oon idiin soo xullay si aad noogula ciidaan Een, habboon abiib ayaa barbarkayga taagan oo jecelahay inaan kusoo dhaweeyo habbooney een, ciid wanaagsan Een, ciid mubaarak dhammaan waan wada salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan meel walba joogaan waxaana leeyahay ciid mubaarak maasha allah anaguna kullu caam waantu bikheer baan ku leenahay Een, marka wakhtiyadan ciidda oo kale la taagan yahay eed yarayd waagii aad yarayd maxaa dareemi jirtay wallaahi farxad baan dareemi jiray habeenkaana maan seexan jirinba marka laygu dhada ciid Een, laakiin imika wallaahi isbedel badan baa jiray maadaama dadkooda waaweynaadeen way fiicnaan lahayd inaan sidii u yaraan lahayn oon maxaan ku dhahdaa shucuurtan berigaa dareemay inaan dareemi lahayn hadda maasha allah Een, fanka horumar baad ka gaadhay inagoo barnaamijyo dambeyn insha allah iska wareysan doonaa Een, habboonay maxaad jeclaan lahayd annaga iyo dhegeystayaashaadaba inaanu kugula ciidno mid kamid a heesahaaga waxaan idin qaadayaa heesta qof kasta ugaskaara admiga duuleeyey anigana suldaankaygu waa adiga un qaali inkastoonin badan baybi awada dhibtoonay maraxadan ku helay eega istareexay ooraystay iga dhigan nagjoogaagu inaan helay adduunko dhan salaam maasha allah heestaasi ayaanu kugula ciidi doonaa fariinta aad halkan u marinayso bulshada ku taageerta iyo idaacadda v o eba maxaad leedahay dhammaantiin allah idin wada sharfo ummada muslimiinta meel walbay ku nool yihiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak baa anaguna kuleena waanu kaaga mahad celinanaa waktigaaga qaaliga eed noo soo hortay walaalo ee kullu caam wa antu bikhayr baan idin leenahay waa hagaag haddana waxaa barbarkayga fadhida aynu eegno dhanka fanaaniinta waaweyn igraan maxamed caraale maxamed oo maxaan idhahdaye aada si fiican u wada garanaysaan igraan waxay ku sugnayd maalmihii u dambeeyey magaalada hargeysa waxaana ku qaadanaysaa ciidda magaalada hargeysa igraan soo dhawo walaal sagal mustafa xasan nuur walaashay jiirhkaygii waan dhowahay waad mahadsan tahay ciid mubaarik maxaad leedahay bulsho weynta codkaaga iyo muuqaalkaaga iyo intaba garanaysa
horta dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyada ah waxaan leeyahay ciid mubaarik dhammaantiin maasha allah waa hagaag anaguna ciid mubaarig baanu ku leenahay haddaan nahay bahda v o a igraanay su-aal dee fanaaniintii kale oo dhanna runtii aan weydiiyey baa jirta oo ah waktiga ciidda oo kale maxaad aad maxaa la idhahdaa dareemi jirtay markay sidan oo kale tahay marka la ciidayo caruurnimadii iminkase maxaad dareentaa walaal horta long time baa igu dambeysay ciide iyo wax meel africa lagu soo ciida ku dhay laakiin horta ciidan waa ciiddii ugu horeysay iminka muddo dhowr sanadooda aan hargeyso joogo aad baan ugu faraxsanahay inaan wadan muslina oo laga wada ciidayo oo la arkayo farxadda ciidda inaan joogo inkastoo caruurteyda haddana iga maqan yihiin stiil haddana beebigaaga ii jooga waan ku faraxsanahay de anigu hargeysaan intaa ku leekaado konton ciidoodoo kalea soo taagnahay
maasha allah heestaad jeceshahay ciidda inaad nagala qeyb qaadatood nagula ciido fankaagu inkastuu tiro badan yahin inaan ka gayooneyn barnaamijyo kale aanu ka sameyn doonaa balse heestaad jeceshay bal horta ciidda inaanu kugula ciidno maxay tahay
adigu sagalay teed jeclaan lahayd adigu inoo soo doordeelaadaa weriye bal heesta dhayal
dhayal dhayal han walaynine dhayhii ku halacsada kaadheehanayne
maasha allah dhaman waax yahaygaa
fanaanada xaafada dhaman waax yahaygan darararal inta dhiiga qaadaya dhaman waax yahaygana inta dhiiga qaadaya adigaa dhex jiife
maasha allah maasha allah codkaasi tolmoon fanaanada igraan caraale fanaanada weyn maasha allah ayaynu ku wada raaxaysan doonaa
dhaqdhaqaaqa wadnahana adigaa ku dhigano
inta dhiiga qaadaya dhama waaxyahaygana inta dhiiga qaadaya adigaa dhex jiifee maasha allah maasha allah codkaasi tolmoon ee fanaanada igraan caraale fanaanada weyn maasha allah ayaynu ku wada raaxaysan doonaa
heeskaas ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle ciid mubaarak